إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saraakiil iyo ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho ee dhaawac waxay ku noqdeen camaliyad nafuurnimo oo ka dhacday magaalada muqdisho madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ayaa ka tacsiyeeyey saraakiisha iyo askarta looga laayay qaraxa muqdisho ka dhacay in ka badan boqol askari oo itoobiyaan ah ayaa magangelyo siyaasadeed waxay weydiisteen waddanka suudaan mid ka mid a ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho dagaal ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada itoobiya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay muqdisho waxay ku dileen askar ka tirsanaa dowladda federaalka ah qarax ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mu'asasada alkataib ayaa waxay baahisay xalqada koow iyo tobnaad ee dardaarno ku socda dhallinyarada allaha ku galladeystay inay jihaadka soo haleelaan walaayaadka islaamiga ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga oo wax yar oo ay inaga xigaan maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable iyo ganacsatada degmada ayaa deeq lacag ah wax ay gaarsiiyeen qoysas danyar ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
saraakiil iyo askar ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho ee dhaawaca ku noqday camaliyad naafurnimo oo ka dhacday magaalada muqdisho xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay qarax weyn waxay la beegsatay ciidamo iyo saraakiil badan oo ku sugnaa saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho kaas oo kaabiga ku haya waddada shaqaalaha ugu yaraantii laba iyo toban xubnood oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen ayaa halkaasi ku naf waayey halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha xarakada shabaab almujaahidiin qaraxa ay xalay ku dishay waxaa ka mid ah taliyihii saldhigga degmada waaberi gaashaanle axmed cabdulaahi baashane oo caloolay loo yiqiin sidoo kale waxaa ka mid ahaa cabdibaasid maxamuud cagey oo ahaa taliya xigeenka biliiska qaybta weliyow cadde weliyow cadde waxaa hoos taga biliiska dhowr degmo oo ka mid ah magaalada muqdisho qaraxa ayaa wuxuu ahaa mid aad u xoogan islamarkaasina si weyn looga maqlay magaalada muqdisho waxaana fuliyey naftii hore ka tirsanaa xarakada shabaab almujaahidiin uure iyo holac ayaa mar qura isqabsaday ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa shisheeye oo awalba cabsanayay ayaana heegan dheeraad ah sii galay goor dambe ayaa goobta laga daadgureeyey meydadka iyo dhaawacyada dhaawacyada ayaa la geeyey goobaha caafimaadka si loogu daweeyo dadka qaraxaasi ku dhaawacmay waxaa ka mid ah axmed waaweyne oo ah taliya ku-xigeenka biliiska ee qaybta guud ee gobolka banaadir dhaawiciisuna waxaa la sheegay inuu yahay mid culus isku darka dhimashada iyo dhaawaca dowladda federaalka qaraxaasi xalay ku gaaray waa toddoba iyo labaatan ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil kala duwan ka sokow khasaaraha nafeed waxaa jira khasaare hantiyeed oo soo gaaray dowladda federaalka ah gaari cabdibila ah oo ciidamada biliisku ay lahaayeen oo goobta yiil ayaa la sheegay inuu basbeelay qaraxan ayaa waxaa si weyn looga maqlay aqalka madaxtooyada ee uu ku jiro madaxweynaha dowladda federaalka ee wakhtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan sidaasi uga fogeyn saldhigga degmada waaberi tallabadani waxay sii kordhisay cabsida iyo walaaca ay qabto dowladda federaalka ee la xiriirta dhanka amniga biliisku waxay ka mid yihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee ka shaqeeya waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada taa micnaheeduna waxaa weeye in dadka tawxiidka ehelka u ah ay beegsanayaan habeenkii ayay biliiskani waxay ka qayb ahaayeen ciidamada dadka guryaha ugu daata ee dadka sunnadu ka muuqato xabsiyada u dhaadhiciya ka gadaalna ku shaabadeeya amaba ku sunta in ay ka tirsan yihiin xarakada shabaab almujaahidiin saraakiisha la dilay iminka dadka ugu caansan waxaa ka mid ah axmed cabdulaahi baashane calooley oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka gaar ahaana biliiska iminkana ahaa taliyaha saldhigga degmada waaberi sanadkii laba kun iyo sagaalka ayaa la sheegay in biliiska uu ku beeray wuxuu taliye ka soo noqday degmooyin kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho laba mar ayuu noqday taliyaha biliiska degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho degmada cabdicasiis waxaa ku taalla xarunta sinada iyo isticmaalka maandooriyaha ee liido halkaas oo labada kun kow iyo tobankii ilaa iyo iminka habeenkii ay ku caweeyaan dumar iyo rag kale ajnabi ah axmed cabdulaahi baashane calooley oo ah taliyaha xalay ka mid noqday saraakiisha iyo askarta qaraxa lagu dilay ayaa horey waxa uga sheekeeyey waxa ka jira liido xilligaasi wuxuu ahaa taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis wuxuuna ahaa ninka waardiyeynaya sinada iyo fisqiga ka jiray liido
gabdhaha waa lasoo wadaa waxaan leeyahay weliba dhallinyarada hadda aan ugu badan diaasbarada dibadda ka timid aan waxaan fududaysa dhallinyarada hore ee joogay xishoodkooda waa badnaa hadda gabadha marka lala hadlo waxaa leeyahay balwad ma leedahay markii la isbarto balwad ma leedahay haddii salayn waa la baraa shisho dacbaa leeyahay anaa kaa dhiibayna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho oo ayada la isticmaalo waxaa ka imaanaya in gabdhihii ayadoo wada xaamilaha ay dhoobi yihiin xeebta liido annaga aan ka caruurinay qaar aan u dhiibnay maama jawaahir oo kheyr allahasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kasta ay ku leedahay waa xaamila ahay meelaan ku dhalana ma leh waxay rabtaa xeebteena ku dhasho kabacdi in gabadha lagu tuuro shaki kuma jireen xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku sugan tahay gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina ay maleegayso weeraro ka dhana dowladda federaalka ah waax weliba oo dowladda federaalk ka tirsanna waxay ka cabsi qabtaa inay iyadu noqoto cidda la beegsan doono madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey saraakiisha iyo askarta looga laayay qarax ka dhacay magaalada muqdisho farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku muujiyey sida ugu xun yahay askarta iyo saraakiisha qaraxa lagu laayay iyo weliba kuwa dhaawacmay farmaajo waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay siday wax u dhaceen ciidamada maamulkiisa ayuu wuxuu amray inay aad u feejignaadaan xafiisyada dowladda federaalka ayaa maanta si weyn waxaa looga hadalhayaa askarta iyo saraakiisha muhiimka u ah dowladda federaalka ee qaraxa ka dhacay saldhigga waaberi xalay lagu laayay iyo kuwa dhaawacmay isbitaallada jiifa kuwaas oo dowladda federaalka ay ka cabsi qabto qaarkood inay dhintaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada la shaqeeya wararkaas waxaa isku soo dubariday maxamed daahir calasow
saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuuliyo howlgallo isugu jiray dilal qorshaysan iyo dagaallo toos ah kuwaas oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dilalka qorshaysan haddaan ku holmarno askari ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa xalay lagu dilay deegaanka weydow oo dhaca duleedka muqdisho askariga la dilay oo lagu magacaabi jiray bashiir ayaa ka tirsanaa ciidanka gorgor ee dowladda federaalka ragga dilka geysta oo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa u suurto gashay inay ka dhaqaajiyaan si nabad ah barta ay ku dileen askarigaasi kaas oo qayb ka ah ciidamada dowladda federaalka ay ku faanto ee shisheeyuhu usoo tababareen laakiin xalay bashiir waxa uu difaaci waayey naftiisa waxaana uu ku baxay gacanta shabaabul mujaahidiin dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada wadajir ee muqdisho ayaa sheegaya in rag ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay halkaa ku dileen askari ka tirsanaa booliiska askariga la dilay ayaa magaciisa lagu soo koobay xersi degmada daynila gaar ahaan xaafadda raadeerka wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay halkaasi ku dileen axmed sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ahaa ergadii soo dhisa xildhibaanada federaalka gaar ahaan kuwa ka yimid maamul goboleedka koonfur galbeed waxa uu ku dabafeelayaa ergooyin dhowr ah oo horey loogu dilay muqdisho halka kuwo badan oo ka tirsanaa ergooyinka ay ka faa'iidaysteen fursad cafis ah oo ay u fidisay xarakatu shabaabul mujaahidiin dhanka beledweyn wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay qarax lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle qaraxa oo ka dhacay galbeedka magaalada beledweyn waxa uu sababay dhaawaca afar askari dhinaca dagaalada haddaan eegno xalay ciidamada shabaabul mujaahidiin waxa ay qaadeen weerar ka dhanaca ciidamada etoobiya kaas oo ka dhacay degmada xudur ee wilaayada baayo bakool rasaasta ayaa ku hoobatay saldhigga xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmadaasi oo horey marar badan sidaanoo kale loogu weeraray lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi si kastaba ha atee bisha barakaysan ee ramadaan oo gabagaba maraysa ciidamada shabaabul mujaahidiin waxa ay fuuliyeen howlgallo baaxad leh oo isugu jiray camaliyaad nafuurnimo ah dilal qorshaysan iyo dagaallo toos ah oo lagu qaaday shisheeyaha ila jiriyaashooda
in ka badan boqol askari oo etoobiyaan ayaa waxaa la sheegay inay magangelyo weydiisteen dowladda suudaan ciidamadan ayaa asal ahaan waxay ka soo jeedaan qowmiyadda tigreega oo colaado ay kala dhexayso xukuumadda etoobiya ee abey axmed uu ra-iisul wasaaraha ka yahay ciidankan ayaa marka hore waxay qayb ka ahaayeen howlgalkii gobolka daarfuur ee waddanka suudaan halkaas oo ay joogeen iyagoo ka tirsan ciidamo hoostaga waxaa loogu yeero qaramada midoobay howlgalkaasi ayaa soo idlaaday waxaana ciidamadii ka qayb galay ee itoobiyaanka ahay gaar ahaan kuwii tigreega ah ay sheegeen inaanay gudaha waddanka ku noqon karin waxay dalbadeen in suudaan ay magangelyo siyaasadeed siiso etoobiya ayaa la sheegay in uu ka dhacay xasuuq loo geystay qowmiyadda tigreega ee ciidamadani ay ka soo jeedaan waddanka etoobiya waxaa ka taagan colaad baahsan oo hadba furun cusub ee ay furmayso waxaana ugu daran colaadda u dhexaysa tigreega iyo weliba xukuumadda abeey axmed uu hogaamiyo etoobiya ayaa la saadaalinayaa in xaaladdeedu ay sii xumaato marka la eego qaabka ay wax u socdaan mu'asasada alkataayib ayaa waxay baahaysay xalqada koow iyo tobnaad ee dardaarano ku socda dhallinyarada uu allaha ku galadeystay in ay soo haleelaan jihaadka maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سرى بالليل dardaaranka koob iyo tobnaad ogow towfiiqdu gacanta allah ayay ku jirtaa
waa xalqada koob iyo tobanaad dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka kuwaasoo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan xalqadan oo ah tii ugu dambaysay ayuu sheekh mahad waxa uu ciwaan uga dhigay ogow towfiiqda gacanta allaah ayay ku jirtaa sheekha ayaa mujaahidiinta kula dardaarmay inay allaah keligiis gargaar ka dalbadaan wax weliba oo ay doonayaanna ay allaah u bandhigtaan dardaaranka ugu dambeeya aan u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay waxaad ogaataa in towfiiqda dhammaanteed ay ku jirto oo keliya gacanta allah subxaana wa tacaala gargaarkuna xaggiisa uu ka ahaado oo keliya ee allah magangal isaga keligiina ka gargaar dalbo maxaa yeelay allah ma hoojiyo qofkii wax weydiista allah ma hoojiyo qofkii wax ka rajeeya mana ajiibi waayo qofkii wax weydiista mana ka aqbali waayo qofkii u toobad keena sidqigana muujiya oo xumaanta ka qoomameeya dantaada iyo xaajada aada leedahay allah u bandhigo ducadana badi oo u duceeya naftaada waalidkaaga ehelkaaga iyo dhammaan muslimiinta una duceey walaalaha safka kugula jira markaad kala maqan tihiin ducadaadana la raadso waqtiga ay soo aroortay in ducada la ajiibo sheekh mahad ayaa sidoo kale mujaahidiinta xusuusiyey inaysan dhayirsan dadka soo haleelay jihaadka kadibna ciribtooda dib ugu laabtay waxa uuna ku booriyey inay allaah ka magan galaan arrintaas akhilmujaahid waa adiga maanta arkaya dad badan oo aad garanaysay quluubtoodana ay buuxisay hilowga ay u qabeen saaxada jihaadka kuma aysan qancin nolosha ay ku jireen mana aysan ku faraxsanayn adduunyaduna way u dhadhami weysay waxay dareemayeen inay tahay nolol cidhiiri ah waxay u soo bareereen khatar kasta si ay u soo gaaraan saaxada jihaadka balse markay haleeleen waxay wax badan ku taamayeen himiladoodii inay u hirgashay allahna waafajiyey inay saaxada jihaadka yimaadaan ayaa quluubtoodii isbadeshay iimaankoodiina daciifay tabiicaadkii iyo takaaliiftii jihaadkana qaadi kari waayeen markaas ayay dib u gurasho bilaabeen iyo inay ku noqdaan halkay ka yimaadeen amay cadowga isu dhiibaan cadowgii shalay dullaysanayay sharaftoodaio cirdigooda ku xadgudbayay ayay dib maanta maangeli uga dalbeen walaa xawla walaa quwata ilaa billaah kuwaana qaado oo ha dhayalsan fidnadaas waxaadna allaha ka baridaa inuu kaa badbaadiyo sheekha ayaa ugu dambeyn dhallinyarada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan musiibada ku dhacday dadka ciribtooda ku laabtay isagoona ku bogaadiyey inay ku ducaystaan inuu allaah ku sugo jihaadka ka digtoonow oo ka taxadar inay kugu dhacdo ama ay ku asiibto fidnadii kuwaas aafaysay waxaadna badisaa ducooyinkii dadka wanaagsanaa rabbanaa laa tusiq quluubanaa bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab ku ducaysa wuxuu ku ducaysan jiray nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fuj'ati niqmatik wa jamiici sakhatik rawaahu muslim allah u run sheeg waxaad dalbataa raalli ahaanshihiisa hanuunkiisana mar walba raac allah tala saaro waxaadna u dhexaysaa bayna alrajaa'i waalkhawf jihaadka u bax oo habaqin sabarka iyo taqwada allahna zaad iyo sahay ka dhigo allaah ma dayaco samafalayaasha wasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa soo gebagabeeyey xalaqaadka dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka iyadoona ay ka sii horreeyeen muxaadaraad uu u jeediyey haweenka muslimaadka ah kuwaasoo ay si wacan kaga faa'iidaysteen dhallinyarada jihaadka rag iyo dumar intuba صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مراد
walaayadka islaamiga ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga oo wax yaru ay inaga xigaan sakariya cumar ayaa inoo faahfaahinaya
noocyaal haddaan kuu sheegana noocyadeeda haddaan kuu sheegana waa bakistaan waa shaar waa khamiis waa sarwaal waa fitishaari waa dhanka ragga dhanka dumarkana waad fahmi kartaa kole xijaab iyo abaayeed iyo saak waxaasay tashtaan sooma ogi
iyadoo ay wax yar inooga harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga oo ka mid ah munaasabadaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ayaa waxaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah u diyaargarow ku aadan munaasabadaas wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo u diyaargarowga ku aadan munaasabadda si gaar ah goobaha maalmahan sida aadka u mashquulka ah waxaa ka mid ah dawaarlayaasha haddaba waa kan mid ka mid ah dawaarlayaasha magaalada jilib oo ka warbixinayo sida ay shaqadooda u socoto mar mar walba markii ramadaan bilahan oo kale la- maalmahan la gaaro waxaa waaye dadka dhan culays baa soo fuulaya wuxuu- qof walba wuxuu leeyahay dharkaaga ma ama weydaa dharlaan may kugu dhacdaa yaalka ku daba ooynaya hataa dadka waaweyn way ku jiraan yaalka keliya maba ahanba dadkeena ku imaanaya ku leeyahay iid waa bertahay dee dharka ma ii diyaarisa haddaa qaniisataa dhacdo dharka feeraha kaa dhimata kaa maqanaya wuxuu ku leeyahay walaal hadda ii feer haddaan qaadanaya waa ninkii weyna yaalka markii laga reebo Ah, mashquulka waxay noo bilaabatay alxamdulilah markii ay ahayd rajab bay nagu bilaabatay rajab dadka dho- sidii hore maanta dadka hore waxay- dadka hore- markii hore waxaa la samayn jiray markii ramadaankii la gaaro base dharka la keensan jiray balse sanadkan way ka duwanta sanadaha hore dadku waxay bilaabaan dharka inay tashtaan markii ay ahayd rajab rajab ilaa iyo shibcaan ilaa iyo haddirtaan dharka ciid baa la tulayaa sidoo kale goobaha iyana sida weyn looga dareemayo u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga waxaa ka mid ah degmada bu'aale isla wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid ah dawaarlayaasha magaalada bu'aale ayaana ka waramayo sida ay u shaqeeyaan maalmaha ciidda bilasha oo shacbaanaha bilaawata shaqadan ka badan una gobadaani hadda waaba may wahe gebagababa marahayna ama la arkor dadka sii diyaar garoowayaan sada soonkanka diyaar garoowayaan ciidananka sii diyaar garoowayaan saas daraadii hadda waa shaqada miilinka dhinaawayti ama inka ulusayti hadda la kajaar saacadum la roog sadaan horay kinka sheegay carawada mayla ku helay dhar bilaamid dhar migil dharkaas yaala lankiin bahan ku gadaana waana antolaana laakiin dhar binaanka laku sheena una magobadaana sababto ee hooba una iska darsana lama ulees kii una miilitaana yaala tolowshi imbaahanyii ko kala lashaana magaaladan dhan dhar shama tolo kor saas daraadii dantamani iga sabaasay markan una aana una nin yaalle una tolna lankii dharka binaanka ku sheena usula nagada guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga halka goobaha ay ku sugan yihiin dowladda federaalka iyo shisheeyaha aysan dadka muslimiinta ah awood u lahayn inay isku diyaariyaan munaasabadda ciidulfidriga sababo ku aadan amnigooda ay u baqayaan maamulka islaamiga ee degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan iyo ganacsatada degmada ayaa deeq lacag ah waxay gaarsiiyeen qoysas danyar ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ayaa soo agaasimay mashruuc dadka danyarta ah ee ku nool degmada buqa qable ee gobolka hiiraan lagu gaarsiinayo lacago loogu talagalay inay ku ciidaan dadka aan awoodin inay soo iibsadaan dharka ciidda mashruucan qarashka ku baxay waxaa bixiyey ganacsatada ku nool degmada buqa qable ee gobolka hiiraan mid ka mid a ganacsatada magaalada buqa qable kuna hadlayay afka ganacsatada ayaa ka warramay lacagaha ay gaarsiiyeen dadka masaakiinta ah waxaa mahad iskale walaayada islaamiga degmada buqa qable oo soo qaban qaabisay maarta maxay ahna maarta arrintaas ayagoo maarta maxay ahayd nagu booriyey in aan u istaagno walaalaheenaas masaakiinta anagoo ah ganacsatada degmada buqa qable anagoo ku hadlaya ganacsatada degmada buqa qable ee gobolka hiiraan waxaan maanta halkan ku wareejinaynaa deeq lacageed taas oo laga soo aruuriyey ganacsatada degmada buqa qable kheyr allah siiyo taasoo ay ugu talagaleen walaalahood maarata maxay ahayd masaakiinta iyo agoomanka si ay ugula ciidaan ciid farxadeed farxadda maalinta ciidana ay ula farxaan ayagoo maarata maxay ahayd dad iska dhibaataysan agooman iyo masaakiin isugu jirto deeqdaas maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah ayaa noo suurtogeliyey suma waxaa nagu booriyey walaayada islaamiga ee degmada boqa qable jazaakum allah kheyr deeqdaas ayaan waxaan ku wareejinaynaa walaalahaas masaakiinta ah ee nagula nool degmada boqa qable kuwaasoo isugu jiro haween iyo rag agooman sidoo kale qaar ka mid a dadkii guddoomay lacagaha ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan iyagoona sidoo kale u duceeyey dadka xoolahooda bixiyey bismillaahi raxmaan raxiim maxamed idiris aliiraare meeshaan waxaa iskugu nimid ganacsatada booqa qable iyo walaayada waxaa mahad iskale ilaahay waxayna siiyeen lacag oon ku faraxnay si fiican baa loo eeday dareenkayna waa aad aad aad baas u fiican yahay faatixadaan u marnay intii oo waxna soo gaarsiisay intii la qabatiba farxad waaye farxad waa u ducayna waa faatixadaan u marnay axmed maxamuud al yidhaahda waa qable buqa qable alxamdulilah lacagi alxamdulilah ilaahay nimcadiis bismillah si fiican intiina soo gaarsiisay dembigooda allah dhaafo ayaan diyaar unahay haddii alla idmo waxaan ugu ducaynaynaa inaas ilaahay wax siiyo adduun iyo aan qarabo u dembi dhaafo taasaan ugu- aan ugu ducaynaynaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu tirtirsiiyaa inay iscaawiyaan islamarkaana ay garab qabtaan kuwooda danta yar warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga intaa